waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali haddaan rabno inaan horay u durjinno dibaytka ama doodda inaan horay xoogaa u dhiixno waa inaan xoogaa ku dhiiran karno mararka qaar waxyaalo aan xoogaa ilaalin jirnay runtiina waxa meeshaana soo gaarsiiya waxaa waaye inaanaan awoodin inaan mararka qaar waxa controfershalka ah ama xoogaa loo arko inaan xoogaa dib uga degno annagaan xataa akademiyada ku jirnoon siyaasad haynin arrinkan markay timaado ni waa sensitive waxaa laga yaabaa inay dadku si uga damqadaane iska daa ayaa jiri jirtay intii muddo ah taasina waxba ma xallin arrinkii mushkiladiisii weli way taallaa arrinka mustafa hadaati sheegay horto soomaalidu markii gumaysigu qabsaday xorriyad iyo midnimay doonteen meel kastay joogaanba markaad aragto dokumentiskii iyo himilooyinkii iyo ahdaaftii xilligaa jirtay labadaa qodobay ahaayeen waxaan rabnaa xorriyad waxaan rabnaa midnimo waxaa ka dhashay somaali statekii somaali republic la dhihi jiray somaali statekii somaali republic la dhihi jiray labada gobolee isku timid keliya uma dhalan we have to understand this labadaa gobol uma dhalan wuxuu u dhashay soomaalida citizenship looga oo ay samaysteen markaas markaa eegtana waa ku caddah qodobadiisi dastuuriga ahaana waa ku caddah wixii dumiyeyna waaba sidaas marka annaga waxaan we have one state oo labadii xorta qaadatay ka koobnaa oo meesha noo taalla tii baa naga duntay dhib weynaanna kala gaaray waa run koonfur ama koonfuryaandhihina the central government of somalia kama garaabin wixii dhacay mararka qaarna uma garaabin xataa wixii horumarahoo jira waxaasoo dhan waa run laakiin waxaa jira oo xaqaa'iqa in ayada keliya aan hayno anu waxaan aaminsanahay somalilan madaxdeedii inay khalad sameeyeen khaladka ay sameeyeenna uu ahaa inay kaliimgareeyaan sovernitiga ayaa uga sahlanayd markaa cid ku haysatayba ma jirine inay yidhaahdaan waa ka tagnay haddii markaa fakar bisil iyo wax rasmiya oo jira ay jiraan taasaa uga sahlanayd magaala madaxdu waa hargeysa cigaal mid koonfurta uu ka soo qabtay waa dhihi kare waxaad ii tahay maaragtay vice president and so on we could debate on that haddana international communitygu soddon sano kadib waxay noo sheegaysaa aan xaqiiqadana ay tahay soverenity hadday soomaali wixii republic la dhihi jiray xabaddaasaad haysataan ku dhex shaqeeya ayada saasaana loo sheegayaa marka inaan sidaas annaga saan uga shaqaysii lahayn ma subar structure aan ka dhignaa ma konfederaal aan ka dhignaa ma hab kale aan ka dhignaa ma xataa haddaan kala baxayno waxaan u kala baxnaa sidii nidaamka caadigaa loogu kala bixi jiray oo waxaana yidhaahdaan unilateral declaration ma soconaysee in xataa la sameeyo maxaan ku yidhaha referendumka hadda uu weydiiyey cabdixakiin referendumkaas dabcan haddii noocaasoo kale oo u dhacayo waa in soomaalidu soomaaliyada xamar maaha yacnii inay ayadu gasho maaha laakiin inay marka wadahadal arrintaa ka yimid ay ku timaaddoa south sudan iyo eritrea saasay ku dhacday adduunyaduna saasay hadda u dhaqantaa marka waxaan rabnaa inaan isla garanno anu kolley dhowr jeerna hore waanu idhi hadda ka hor dood maxamed cabdulaahi cumar oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa iyo cabdisamatar iyo aan la galnay waxaan isleeyahay hal ayay u dhammaanaysaa annagu haddaan nahay soomaaliya dowlad ma dhisi karno oo xamar keliya kama dhisi karno taariikhda soddonka sano oo lasoo dhaafayna somalilan oo maqan dastuurna ma samayn karno electionna ma samayn karno waxba ma samayn karno ciidanna ma samayn xaqiiqada marka loo hadlayo dowladdeenna xamarna malaha saas inay u fahamsantahay ama ku baraarugsan tahay ma ogi laakiin lisaanulxaalkeeda kama muuqato somalilanna intay iska tagto inay caalamka annagaa waa baxnay oo dowlad xor ahaan nahay dee lagama soo yeelin soddon sanaysaa ku socotay mar waxaan idhi oo weliba reer muqdisho qaar badan ay gula dagaalameen maybe this stateka aan haysanno aan hargeysa ka soo dhisno haddii loo baahdo ama aan meel kale ka soo dhisno laakiin thisis tanaan haysanaa state la-aanteedna lama noolaan karo oo maanta waxaa waaye dhallinyarada meel kasta joogtay adduunyada yacni adduunyadiyaa kugu qasbaysa inaad state haysato marka waxaan isleeyahay yacni arrintaa ayada ah in dhaqanka xamar yaalla iyo dhaqanka hargeysa yaalla ee madaxdu u isbedelo anigu mustafa siduu sheegayana waa qabaayo xorriyaddii iyo midnimadii himilada u ahayd ummadda soomaaliyeed weli waxaan qabaa inay wax saxa oo fiican yihiin haddii eliidkii siyaasaddu ka shaqaysiin waayeen dee kuwanaa la rabaa inay ka shaqaysiyaan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho